asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu habeen wanaagsan qodobada wararka caawaan idin hayna waxaa ugu waaweyn madaxa somalilan oo ka hadlayay munaasabadda siddeed iyo tobanka meey oo dhambaal hambalyo ah u diray madaxweynaha cusub ee soomaaliya xasan sheekh maxamuud madaxa somalilan oo sheegay in soomaaliya ay ka gaabisay wadahadalladii la isugu soo dhowaanayay ee somalilan iyo soomaaliya hogaaminaya gudoomiyaha degmada afgooye oo kormeer ku tegay deegaanka balbaley oo ka tirsan degmada afgooye oo ka mida meelaha ugu daran ee fatahaaduhu ay saameeyaan mar walba dowladda federaalk oo howlgallo kula wareegay deegaano ka tirsan gobolka baay kadib dagaal ay la galeen dhaqdhaqaaqa al-shabaab taas iyo kuwo kale ayaan wararkeennan fidnimo caawa ku soo qaadan doonaa
soo gudbinta warkan waxaa suuro geliyey sagal holselaris shirkadda sagal waxaad ka helaysaan ooma b oo ka kooban boqol garaam soddon garaam iyo shan kiilo saabuunta b oo isugu jirta maris iyo qabays baasta indomi shaambooyin noocyo kala duwan isugu jira cabitaanka isku filan sida maamiyo bobdring iyo marimas sagal holselaris
wanaagsan dulmarka wararkeenna fiidnimo ayaad hesheen haatanna warkii dunida oo dhan madaxweynaha somalilan muuse biixi cabdi oo maanta ka hadlayay dabaaldegga munaasabadda siddeed iyo tobanka meey oo maanta ku asteysnayd ayaa khudbad uu ka jeedinayay fagaaraha xorriyadda hargeysa waxa uu kaga hadlay arrimaha soomaaliya waxa uu sheegay in soomaaliya ay ka gaabisay dowladihii isu dambeeyey ee ka arriminayay gaar ahaan dowladdii madaxweynihii wakhtigiisa uu idlaaday ee maxamed cabdulaahi farmaajo wadahadalladii soomaaliya iyo somalilan sidoo kale waxa uu dhambaal hambalyo ah u diray madaxweynaha la doortay ee soomaaliya xasan sheekh maxamuud waxaana uu ugu baaqay in markaasi uu sii dardargeliyo wadahadallada labada maamul
maanta sanadguurada koob iyo soddonaad aynu u dabaaldegayno iyada oo aynu in badan fadhinay saacado badan aanoo korxaadsanaya oo soo koobaya haddii aan ka dul maro taariikhdeeda waa laga wada dherigsan yahay xorriyadda markii aynu qaadanay bishii lix iyo labaatankii juun kowdii juulaay markii labada dal la ysku daray maalin laba haddii ay xorriyadda qaateen toddoba iyo labaatankii baarlamaankeedu wuxuu go'aamiyey in shuruud la'aan la doono shantii soomaaliyeed oo innagu aynu u horgalno oo aynaa shuruud ku xidhna midnimada aynu bilowno sidii baa lagu tegey khilaafkii halkaa ka dhacay oo ka bilaabmay dowladdii ugu horraysay ee la dhisay julaay lixdankii wuxuu u quusgooyey inay soomaali isu timaado saddexdii kalena marka ay arkeen isha cali ka laalaada somalilan sida wax loogu qaybiyey ayay dib uga maageen sidaasaana ilaa maanta kuula maqan yihiin oo mid waliba deegaankiisii halkuu deganaa dowlad ka dhistay oo uula nuuriya haddii aynu ku hakanno khilaafku muxuu ka dhacay dowladdii halkan ka tagtay ee somalilan brotectorata calankeeda qaadatay iyo soomaalidii talyaaniga ka xorowday markii ay isu yimaadeen ay somalilan tii shuruud la-aan baanu kula midoobna waa ahlan sahlan khilaafkii maalintaa bilaabmay wuxuu socday kolba heeru yeeshaba soddon sannadood kol hadal iyo gabaybo gubaab uu ahaa kol maxaad maxaynu yeelnaa sidaan ka daaya ahayd mar dhexe ayaa madaxweynihii labaad allah nuxariiste cabdirashiid iyo raggiina taliya la yidhi aynu siino brime ministerka somalilan allah nuxariiste cigaal baa la magacaabay lix bilood markuu joogana labaatan jiro baa loo diray uu cimrigiisa intay badan ka dhammaystay wasiirkii khaarijiga ugu horreeyey laba ayay ahaayeen somalilan oo laga magacaabay madaxmed yuusuf ducaalow ahaa markuu yar hayay jeel buu ku dambeeyey toban sana ah kii ugu xogana cumar cartu ahaayoo dil baa lagu xukumay oo intii daba joogo waxba tixi maayo dhibaatooyinka siyaasiga ee keenay in la iskhilaafo waxay socotaba wuxuu tegay nac iyo colaad iyo dagaal dhig badan ku daato iyo burbur ay dowladdii ugu dambaysay ee milatariga ahayd ninkii ka talinayay uu ku amro waa in la muslimiyaa oo la xaqaa daaraha iyo barkadaha iyo beceelasha xataa dadka nool waxay gaadhay in lagu shido iyaga oo nool ceele lagu rido lagu gubo waa haysaan taariikhdaa ka dhacday kal sheekh oo kale dad shiciboo inta la soo ururiyey boqolaala oo lagu daadiyey meel dooxa oo laaga iyaga oo nool iskaragoynaga lagu duldaadiyey kamayd caalamka walaaladaya waxay noo qureen dowladihii ka dambeeyey wuxuu dadkan loo quuray hase yeeshee markii dagaalkii dhammaaday ee somalilan xoraysay dalkeedii
madaxweynaha la doortay ee soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa kulan la qaatay gudoomiyaha baarlamaanka soomaaliya sheekh aadan maxamed nuur aadan madoobe sida uu ku waramayo waryaheena maxamed iidle
madaxweynaha la doortay ee jamhuuriyadda federaalk
madaxweynaha dooran ee jamhuuriyadda soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa magaalada muqdisho ee caasimada soomaaliya waxa uu ka wadaa kulamo kala duwan oo uu la qaadanayo mas-uuliyiin kala duwan iyo sidoo kale wakiilada beesha caalamka u jooga soomaaliya madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa waxa uu kulan la qaatay safiirka dowladda qatar u jooga soomaaliya ambasador xasan bin xamsa haashim waxaana ay ka wada hadleen arrimo kala duwan si gaara kulankan ayaa ku saabsanaa salaan iyo duco uu markaasi safiirku ugu tegay madaxweynaha soomaaliya safiirka qatar ayaa madaxweyne xasan sheekh maxamuud uga hambaliyey guushii doorashada madaxtinimada soomaaliya uu ka gaaray taas oo ka dhacday shan iyo tobankii bishan magaalada muqdisho xasan sheekh maxamuud madaxweynaha dooran ee soomaaliya ayaa sidoo kale waxa uu kulan la qaatay safiirka dowladda sacuudiga u fadhiya soomaaliya kulankan oo ahaa isaguna duco iyo hambalyo ayaa safiirku waxa uu madaxweynaha uga hambaliyey guusha uu ka gaaray doorashadii ka dhacday magaalada muqdisho isagoo sheegay in dowladda sacuudigu ay garab taagan tahay madaxweyne xasan sheekh maxamuud iyo dowladda uu soo dhisi doono intaba
aada buu u mahadsan yahay waryaheena maxamed diidle dhinaca kale kulamada madaxweynuhu uu la qaadanayo safiirada iyo qeybaha kala duwan ee mas-uuliyiinta ayaa sii soconaya sida uu warkan ku eegayo waryaheena cabdiwahaab cirguje madaxweynaha la doortay ee jamhuuriyadda federaalk soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud ayaa maanta oo arbacaha kulan gaara la yeeshay gudoomiyaha golaha shacabka ee baarlamaanka koob iyo tobanaad ee soomaaliya mudane sheekh aadan maxamed nuur sheekh aadan madoobe kulanka madaxweynaha iyo sidoo kale gudoomiyaha golaha shacabka ayaa waxaa looga wadla hadlay islamarkaasina looga wada anistay sidii watashi ku saabsan looga gaari lahaa xaalada kala guurka ee dalka maadaama laba maalin ka hor la doortay madaxweynaha tobnaad ee soomaaliya wararka ayaa intaasi waxay kusii darayaan in kulanka inta uu socday looga arrinsaday sidii loo dardargelin lahaa qabsoomidda munaasabada xil wareejinta madaxweynaha cusub iyada oo shalay madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo magacaabay guddida qabanqaabada xil wareejinta waxaana kulanka labaad ay yeesheen madaxweyne xasan sheekh maxamuud iyo gudoomiyaha golaha shacabka ee baarlamaanka koob iyo tobnaad ee soomaaliya sheekh aadan maxamed nuur sheekh aadan madoobe tan iyo markii la doortay madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud madaxweynaha la doortay ee dowladda federaalk soomaaliya iyo magaalada muqdisho waxa uu kulamadoceedyo kala duwan kula qaatay madax kala duwan safirada beesha caalamka ee ku sugan magaalada muqdisho
mas-uuliyiin ka tirsan maamulka degmada afgooye iyo dowlad goboleedka koonfur galbeed ayaa booqday qeybo ka mid a degmada afgooye gaar ahaan tuulooyin hoos yimaada oo ay mar weliba saameeyaan fatahaadaha waxaa ka mid a meelaha la booqday deegaanka balbaley oo ka tirsan degmada afgooye ibraahim mayow maxamed ayaa kasoo waramay afgooye
wafdigan uu hogaaminayey guddoomiyaha maamulka degmada afgooye ahna duqa magaalada ayna qayb ka ahaayeen saraakiisha laamaha amniga agaasimaha guud ee wasaaradda cadaaladda iyo arrimaha garsoorka koonfur galbeed iyo mas-uuliyiin ka socday wasaaradda qorshaynta ayaa maanta gaaray beeraha deegaanka balbaley oo ka mid ah meelaha sanadkii hore sida baan u saamaysay fatahaadii ku dhuftay guud ahaanba degmada afgooye mas-uuliyiinta markii ay gaareen deegaanka balbaley waxa ay durbaba kormeer ay ku sameeyeen beeraha ku yaala jiinka webiga iyo meelaha loo baahan yahay in laga fuliyo barnaamijka xalka waara sidoo kale waxa ay sahmiyeen meelihii kol hore fatahaadda uu ka bilowday ee loo baahan yahay in howsha laga qabto ugu horeyn taliyaha saldhigga booliiska degmada afgooye gaashaanle cali rooble cabdi ayaa sheegay in amniga guud ee deegaanku uu yahay mid wanaagsan amnigan boqolkiiba boqol waaye ciddii wax ka qaban lahayd iyaysan amni darro uga baqin degmada afgooye amni waayo boqolkiiba boqol ah hadda waxaan joognaa beeraha dhexdooda meel u jirta magaalada ilaa toban iyo shan kilomitir beeraha dhexdooda ayaan joognaa waan weli ka soo laabanay saakis aan u socon- u baxnay haddaan ka soo rogmanay meel dhowaan joognaa oo magaalada u dhow Een, amni waaye wax amni darre kama jiraan dadka xamar isku celinaya oo ka baqaya amni darro wax amni darre jiraan la yidhahdaa ma jiraan degmada amni waaye dalxiis ha u imaadeen Ehen, beerahan intii meelaha la si sameeyey oo wax lagu dhedhejiyey ku dalxiisi lahaayeen beerahan badarka la cunaan lacagna ku fadhin geedaha korkooda kuwa hoos hoos ku soo daatay iyo kuwa kor saaran bay iska cunayaan oo badarka la rabin waxaan ugu baaqaynaa inay soo booqdaan ee ku soo dalxiisaan dal iyo dibaddaba agaasimaha guud ee wasaaradda cadaaladda iyo arrimaha garsoorka dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya maxamed deeq cali maxamed ayaa dhankiisa faahfaahin ka bixiyey kormeerka guud ee maanta ay sameeyeen marka saas darteed kulankoy baa idan balaarnay ee gudoomiyaha idan ma haysan soo dhaweynta balaarna u sunin subi way kaloo idan ma haysan taliyaha saldhigga booliska iyo ee, ciidamadii amniga ku shaqeeyay maalmood inta roogni marka guud ahaan ee, way ballanaa idan salamantiin shacabka reer afgooy iyo dhammaan way baan ka hambalyeynaa deegaanka ee, ee, ee, gobolka shabeellada hoose mashaarida hadda meinaha gudoomiyaha usahan dhabar adagay muddo usaha ku shaqeeyay oo ununa haraabta markhaati unu ku hayne sayidkii linkataragal iyo meelogi biyo fatahaado badanaa ku kuwa jari in halwaar usan heli yaa ununa markhaati ku hayne boqoshadaasa qayb ku hayne iidanan ma hasantiin sigaara waan kama hadnagay bahda saxaafadda ee idaacadda dalsan oo yeena ee, kaalin mugle ku qaadatay socdaalka unugeeka minaha boqoshada gudoomiyaha unka weelin ugu dambayn gudoomiyaha maamulka degmada afguuye ahna duqa magaalada abuukar maxamed cumar mudey ayaa si faahfaahsan uga hadlay kormeerka maanta ay sameeyeen iyo ujeedka rasmiga ah ee ka dambeeya kormeerkeena wuxuu ahaa laba qeybo isugu jiray qaybta koowaad oo ah amniga in la xaqiijiyo aan isla ogaano inay degmada afgoy iyo tuulooyinka nawaaxigeeda amni wada yihiin waxaa kaloo qaybteena labaad kormeerkeena oo ahaa degmada afgoy waad la socotaan waxaa ku soo batay fatahaado fatahaadahaas oo sanooyinkii dambe ee, soo noqnoqday marka waxaa la rajaynaa howlihii laga diyaariyey wakhtigaas falilaahi alxamdu hadda inay soo dhammaadaan in la rabo mashaariic ku dhow nus milyan in degmada afgoy laga fuliyo mashaariicdaas oo ah ay ugu badan yihiin in la sameeyo biixireen dhowr qaybood ah ee, waxaa jira saaytyo badan oo la rabo in laga shaqeeyo hadda waxaa laga yaabaa ee, sagaal in laga shaqeeyo wixii kalena waa dhiman yihiin marka waxaan rajaynaynaa in wixii kale noo dhimanna in ee, hay-adaha si degdeg ahaan noogu soo gudbiyo waxaan kaloo rabnaa halkan inaan ugu mahadnaqno ee, madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed ee, iyo howlwadeennada soo agaasimay howshan soona fududeeyey kuna dadaalay baahida shacabka oo soo noqnoqotay fatahaadihii oo biyihii oo soo noqnoqday beerihii oo burburay ee, ab- waraabkii oo qaldamay iyo webigii inuu noqdo sida fudud inuu ku qalalo wakhtigiisa isagoon la gaarin marka iyagana waa ku mahadsan yihiin Ee, waxaana rajaynaynaa wixii dhiman in lasoo dhammaystiri doono
guud ahaan wararkeennii fiidnimo ayaan intaas kusoo gabagabeynaynaa ciddii wararkeenan aan helin waxa ay ka baaran doonaan baraheena bulshada
wararkaad la haysaa hubsiimo u helidoodii iyo hufnaan tabinta xaqiiqadu waa halbeegsiga radio dalsan ee hankaagii sow haatan maad helin war la hel yaabaa tala la hel